waxaa jira tallaalo badan oo laga heli karo gudaha dalkeenna kuwaas oo lagaga hortagayo cudurro waaweyn oo bulshadeenna saameyn ku reebaya tallaaladaasi waxaa ka mid ah tallaalka loo yaqaana jadeecada dabaysha qaaxada cudurka loo yaqaana cagaarshowga iyo tallaalada kala duwan ee la siiyo carruurta marka ay da'yar yihiin tallaalku waa mid ka mid ah tallaabooyinka caafimaad ee waxtarka badan u yeelanaya una adeegsanaya ka hortagga cudurrada faafa faa'iidooyinkiisa waa kuwa u furan qofka la tallaalay bulshada uu ku dhex nool yahay iyo si guud nidaamka caafimaad ee dalka haddaba agaasimaha waaxda caafimaadka ee qowska wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland doctor cabdixakiin xuseen axmed ayaa si guud uga warbixiyey muhiimadda uu bulshadan u leeyahay tallaalka isagoona bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ugu baaqay in ay qaataan tallaalka si ay uga hortagaan cudurrada soo wajihi lahaa tallaalka mar walba wuxuu faa'iido u yahay qofka bini'aadamka ah mar walbana talaalku waa ka hortag badankiis waa ka hortag cudurka intuusan kugu dhicin uu ka hortagaya mar walbana adigaa faa'iida u qaba adduunka waxa ugu badan adduunka wadamada kale ee hormaray iyo wadamada hadda soo kobcayaba lagu kala tartamaya waa talaalada inta talaale wadanka ka baxa intuu la egyahay wadamo qaarkooda waxay marayaan ilaa afartan talaal hadda wadankeena uusan xitaa aysan yaalin tiro toban talaal ah marka la isku dardaro inta talaale hadda wadanka yaala saasoo ay tahana ilmihii yaryaraa waktigii labada sano ka yar jiray ee tallaalada inay qaataan la rabay baa tallaaladii la siin la'yahay oo hooyooyinkii iyo caruurtii siin la'yihiin waalidiintii kan cagaar-shoogana waaba sidoo kale waa asagoo adag oo aanan jirin meelo firi lagu bixiyo haddana asagoo xarumihii caafimaadka yaala oo haddana iib u yaala haddana inay qaataan bulshadii waa kuwii caadiga ahay firiga ahay bulshadii ay qaadan la'yihiin marka laakiin mar walba tallaalku waa faa'iido wuxuu u leeyahay naftaada qofka bini'aadanka ah mar walbana waxaa waaye dhibaato ma keenay faa'iidun buu keenaa dadka bulshada saska ay ka qabaanna ma aha wax sax ah waa mid ay laga maranhabaabinayo waxaana rajeynaya in qof walba uu mar walba uu talaalka qaato kuna dadaalo inuu talaalka reerka iyo familka iyo carruurta intaba la wada siiyo si kastaba ha ahaatee tallaalku waxa uu barayaa jirka sidii cudurrada u aqoonsan lahaa uuna ula dagaalami lahaa tani waxa ay dhistaa xusuus difaac taasoo jirka u suurtagelinayso inuu si deg deg ah uga jawaabo marka uu la kulmo cudurka dhabtaa